indhacadara waxaan leeyahay webiyadaa dadka geli jiray goobta marka hadda gaalkacay maxaa ka gadaysaa ad adiga ka hadlaaye gaalkacay wax laga gadayo biyo la gadana male webiya ah eedan la gadana male marka waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda puntland oo wax garanaysa arrimaha inay ka feejignaato kuwa maamulada laleeyahay wardhista oo tuulooyinkooda isu keeni laana hadday wax samaysan waayaan inta maamuloo jidhaa maamul walba difaaca ha samaysto wixiisana ha dhisto intaa ay iyagu hadda degan yihiin ha lagu celiyo meeshaan muqdisho hadda la leeyahay ummadda soomaaliyeed ay ka aamusan tahayna anugu waxaan u arkaa magaalo madax soomaaliyeed inay ahayn iyagii baa haddeer ka hadlaya waxa leeyahay halkaan waxaa laga dhisayaa maamul goboleed waana gobol magaalo madax soomaaliyeed baa lagu ogaa awal hantidu ummadday ku dhaceen haddana maamul maamul goboleed baan u samaynaynaa bay leeyahan ummadda soomaaliyeed ka heshiin marka waxaanu leenahay iyada lafteeda ma aha meel madax soomaaliyeedna maaha hadda ka bacdina waa lagu xisaabtamayaa ummadda soomaaliyeedna waa inay raadsato meel magaalo madax u ah oo sharci leh oo ummaddu u siman tahay oo maarata xaquuqda ummaddu way u siman tahay oo shaqada magaalo madaxda ay u siman tahay iyaduna magaalo magaalo maarati maamul goboleedkeeda ay raaci lahayd hadday raaci lahayd gobollada dhexe eebaalkii gobollada dhexe ay raaci lahayd iyo hadday shabeellada dhexe raaci lahayd iyadana waxaan qabaa in loo daayo fekerka dadka meesha deganoo dadka guryihiisa haystaa ay weli kusii fakerayaan iyadana in loo daayo ummadda soomaaliyeedna ay raadsato magaalo madax soomaaliyeed oo sharci leh oo lagu shaqayn karo kuwaana waxaan qabaa silig in laga xirto silig la koronteeyey sida kenya in laga xirto ayaana qabaa ummadda reer puntlandna meel kastay joogto ama ummadda koonfurta ee soomaaliya maamulka ama jubbaland cid walba inay maaragtay colberation iyo wada shaqayn iyo soomaalinimo la wada raadiyo haddii ilaa baraxle ilaa xamar wax laga waayana intaasu siday ummadda soomaaliyeedna ugu dhex noolaan lahayd dadka sidaa u dhaqmaayana laysaga ilaalin lahaa sharcigii baa la sharcigii la digtabay baa la waxay ka saarayaan bay qaldayaan qodoba ka saarayaan toban jeer baa garawa lagu heshay madaxweynihii ugu dambeeyo xasan hadda wixii ra-iisul wasaare u aqbalay indhacdaya ina qaybgeed iyo cabdikariin iyo caali waa diidan yihiin saddex afartooda meesha kasoo jeedaan waa taqaanay salkooda meesha kasoo jeeda iyo dadkooda wuxuu ku nool yahay iyo dadkooda meeshu joogo weli isbaaraa taal isbaarada iskama yaqaanin ummad maamullena way caayayaan way maagayaan marka saasaa layfkooda iyo noloshooda ku egta marka in la goodoomiya baan anigu qabaa ummadda soomaaliyeedna inay meel kasta oo kale oo ay magaalo madax ka dhigan karto in ummadda soomaaliyeed ay calaamadsato dadka reer puntlandna waxaa weeye dastuur bay leeyihiin maamul bay leeyihiin istaraatijiyad bay leeyihiin boorder bay leeyihiin sidii boordaradooda ay u ilaashan lahaayeen wixii hadda lagu lagu soo xadgudbana cidda ku soo xadgudubtay looga saari lahaa dhinac kasta haatee wixii maragkana aan cidi ku soo xadgudbin oo difaac laga jirana loo adkayn lahaana waa in dadka reer puntland u midoobaan oo ay noqon wax la isku tuurtuuro dowladda istiraatijiyaddii waxaa dadweynuhu ka rabaan arrintaas maarata ay dadweynuhu arrintaas ay u ambaqaadi lahaayeen ama ay uga tashan lahaayeen ama loogu shaqayn lahaa